faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan aniguwaa reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu daroon ciidamada milatariga soomaaliya oo dagaal culus maanta ku qaaday goob xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab canshuur ku qaadeen oo ku taalla duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo madaxda ka qayb gashay xafladii calamasaarka madaxweyne jubbaland ku tilmaamay qaranduubisyaal kuna baaqay in gabahanba lasoo xiro xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegay in xilligan kenya ay waddo daandaasi ku aadan sidii maamulka jubbaland ay ugu darsan lahayd waddanka kenya ciidamada macawisleyda ee ka dagaalama qaybo ka mida maamulka hirshabelle oo maanta dagaal culus kula wareegay gacankuhaynta deegaanka luugjira oo ka tirsan maamulka hirshabelle gaar ahaan magaalada balweyn ee xarunta gobolka hiiraan midooda yurub oo bogaadiyey kaalinta wanaagsan ciidanka uganda ay ka qaataan nabadiinta soomaaliya hogaamiyaal sare oo ka tirsan ururka helasunna uu ku hanjabay inaysan galmudug dhisnayn haddii dowladda federaalk soomaaliya aysan ka helin waxyaabahay ku xusnay heshiiskii ay kala siixideen barakacyaasha ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo soo food saartay xal noloxumaatii ugu xumeed waxayna hay-adaha samafalka ka cuseen in gargaar deg deg ah lasoo gaarsiiyo intaasaad maqasheen saaxiibayaal waxaa hayn qodobada ugu dooka roon warka duri reediyo cadaado gor diyagaroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur axada taariikhday ku astiisan tahay saddex iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqsheen waxaa hayn qodobada ugu doorkaroon warka duur reediyo cadaado imigii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada milatariga soomaaliya ayaa dagaal culus ku qaaday goob xubno ka tirsan al-shabaab canshuur ay ku qaadayeen oo ku taalaa duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ciidamada milatariga soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku qaaday goob al-shabaab canshuurta ka qaadayeen oo ku taalla gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii shacabka ku nool gobolka bokool gaar ahaan deegaana u dhow degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galb ay ku wargelsheen ciidanka milatariga soomaaliya oo markaasi ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeyn goobta al-shabaab ay ku qaadayeen canshuuraha oo ku taalla gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana halkaasi ciidamada milatariga soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaasi ku sugnaa dhex maray dagaal xoogan oo in ka badan laba saac ka socday duleedka degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed oo la hadla reediyo cadaado waxay sheegeen in ilaa hadda aan la cadday karin khasar rasmi ah ee ka dhashay dagaalkaasi balse wixii ka soo baxay dib warbaahinta ula wadaagi doonaan
maya maya dadka shacabka si fiican uma mara karaan xoolahay ka aruurinayaan beeraha ay habso wadaan beero dadaal ma wadaan beero dadweynaha dadka xoolaha laga daa- dadweynaha xoolaha lagaga qaadayo oo waxawaaye eh, masaakiin xoolaha kaga dhacayaan bay wadaan meelaha dagaalo oo hadda fool ku foola oo ciidamada dhib dagaalayaanba ma wadaan dhibaatooyinkaasa ku meeji ku jirto Eh, waxawaaye dadweynaha xoolo kaga qaadayaan maayo dagaalo oo hadda fool ku foola ay wadaan ma jirto dagaalo tuugeysiyaa bay wadaan oo xoolo kaga qaadayaan wallaahi walaalo siday xoolahaas meelo badan waan ka aruuriyaan say tilamadii hore xoolaha u aruuriyeen oo silaftaan xoolaha uma qaadi lahaayeen dadka meelo badan bay ahaayeen meelihii dowladda joogtay gudahooday u qarsoobay dowladda dhinaca dowladda etoobiya ha noqotee dhinaca maamul goboleedka etoobiya ha noqotee dhinaca dowladda soomaaliya meeshii noqotay dadka hoogaha meeshii amniga ka helayeen ba hoogaha ugu qarsoona laakiin masaakiintii kale deegaamada kala joogtay wadooyinkana waa inay magaalooyinka la joogo u socdaan waa u diideen xoolahiina waa ka aruurinayaan gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaana degmooyin ka tirsan waxaa ka taliya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana markaas weeraro ku qaada ciidamada militariga soomaaliya oo ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana muddooyinkii dambe dhaqaaqyo ciidan ay wadeen ciidanka militariga soomaaliya oo ka socday deegaanada ku dhowdhow degmada xudur ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo mahad ka qayb gashay xafladda calamansaarka madaxweynaha jubbaland ku tilmaamay qaran doomisyaal kuna baaqay in gabahaanba lasoo xiray kadibna maxkamad la horgeeyo xildhibaan faarax cabdi oo la yaqaana kala dir oo ka mid a baarlamaanka maamulka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowra caasimadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa wuxuu ka hadlay xafladda calamansaarka ahayd ee shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna eedamo kale u jeeshay madaxdii ka qayb gashay xafladda calamansaarka madaxweynaha mar labaad tirada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam madoobe wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay soo xirto dhammaan madaxda ka qayb gashay xafladda calaamasaarka ahayd ee shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynihii hore dowladda kumeelgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne tirada maamulka uu ku bedelay ee xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta kale ka qaybgalay xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland ayuu ku tilmaamay qaran dumsiyaal waxa uu sheegay in dalka qalad weyn ay ka galeen islamarkaasna dhowaan lagula xisaabtami doono
dalka waxaa la rabaa in hogaanka sare ee aad dadka la doortay in loo hogaansamo hogaanka sare ee dalka oo baarlamaankii federaalka soomaaliya ay doorteen oo soomaaliya ay ku qanacsan tahay waxay soo saareen kenya ee ki- kismaayo wax ka socdo oo kenya ay ka wado wax xalaal inaysan ahayn lagana qaybgeli karin saas ay tahay kenya way jibisay diyaaradaheedii si toos duulmaad ahay u tegayaan kismaayo laakiin waxaa nasiib darro ah kuwa maanta ee, maamul goboleedyo madax ka ah iyo kuwa madax hore ahaan jiray ee, baalmaraayo sharcigii iyo muxuu ahay nidaamkii soomaaliya ee cadowgii garab siinaayo oo kismaayo ka degay waxaan ogaanaa ee, soomaaliya awooddeeda way ogaan doonaan waxaan leeyahay anigu hadda baarlamaanka puntland waxaan ugu baaqaynaa ee, madaxweyne dani ee, isma keenin ee, puntland waxaa keenay oo doortay baarlamaanka puntland puntland baarlamaankooda waxaan ugu baaqayaa anigoo ku hadlayo ee, magaca guud ee soomaaliyeed waxaan leeyahay wax wada ee, siciid cabdulaahi dani waad ujeedaan baarlamaankii sharafta lahay ee reer puntland waxaan ka codsanaynaa inay jawaab cad ay ka bixiyaan ee, dastuurka ayaa muxuu ahay u banaynayo inay meesha keenaan way keeneen haddana inay meesha ay ka eriyaan dastuurka u banaynayo maadaama uu ku dhacay khiyaano qaran baarlamaanka puntland waxaan ka codsanaynaa in arrinkaasi ay ka bixiyaan jawaab cad oo ay ku farxaan ummadda soomaaliyeed ee, waxaa soo haray madaxdii kale oo soomaaliya soo martay ayagu maanta wax loo baahan yahay ma lahanba waayo waxay ku dhaceen sifaafaadkay ku dhaceen waa loo jeedaa Ee, anigu ilama ahan soomaaliya waxaan ku ogahay damiir iyo waxaan ku ogahay dadnimo kuwaas tala dambe oo soomaaliya ah ama state ah ama heer sare ah inay qaban doonaan ilama ahan aniga Waa ka- waxay ka dhaceen doontii siyaasadeed ka dhaceen madagaskar maahan hirshabeelle etoobiya maahan hirshabeelle waxay ku taalaa soomaaliya soomaaliya waxaa mas-uul ka ah maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre go-aankay soo saaraan waa inaan ku dhaqannaa sharci waaye waayo annagu maadaama aan nahay state ismaamulo siyaasadaha ee muxuu ahay dibadaha iyo waxaas oo dhan waxaa wakiilka ah dowladda dhexe annagu marka state hadaan nahay haddii dowladda dhexe state kale ay micnaha si nidaam aan ahayn oo ku yimaado oo ay warqad ka soo saartay inaan warqadda dowladda aan jibinna maahan waa inaan dowladda adeecnaa maamulka koonfur galbeed iyo maamulka hirshabeelle waa maamul xalaal ah waa maamul jecel soomaalinimada iyo wadajirka waa maamul u damqanaya dadkooda ma ahan maamul qarandumis ah maamul caadiqaatyaal ah haddii nin nin dhaxa oo ka soo baxana xildhibaano ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xilligan kenya ay waddoon daandaasi ku aadan sida maamulka jubbaland ay ugu darsan lahayd waddankaasi kenya rofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa eedamo golol u jeeshay dowladda waddanka kenya wuxuuna sheegay in kenya xilligan ay doonayso in dalka soomaaliya qaybo ka mid ah ay qaadi doonto awalna ay murun ay gelisay qaybo ka mid a badda soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo la hadla redio cadaadu waxauu sheegay in haddii waddanku uu lahaan lahaa cudub militari aysan kenya kusoo xadgudbi lahayn baddeenni dhulkeenna wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay iska celiyaan boobka ay dowladda kenya ku wado qaybo ka mida soomaaliya wuxuu sidoo kale uu sheegay in kenya xilligan ay wado daandaasi ay ku qaadanayso qaybo ka mida gobolada jubbooyinka uu ka arabiyay maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayuu ka codsaday in arrintan wax ka qabato islamarkaasna ciidamada kenya ay qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ee ku sugan qaybo ka mida soomaaliya laga saaro magacaas islamarkaasna la geeyo goobaha xuduudaha ay soomaaliya la wadaagaan waddanka kenya u aragtay in kenya waxa ay samaynayso inay xadgudub tahay inay maaragtay waxa maaragtay iyada ay ku kacayso hawada soomaaliyeed keliya maahana xataa badeedii iyo dhinac kastaba inay tahay tallaabo khaldan iyo marmarka qaar xataa la oran karo iska dandaansi waxaasoo dhan yani waxaanu arkaynaa inay tahay wax iyada ee kenya ay ku xumaynayso dowladda soomaaliyeed ayadoo waxa kala dhexeeya baryahan dambe ay tahay muranka badda oo hadda maaragtay dhinac kale ee iyada ay u rogaysa ee siyaasadeeda oo dhanna ay ujeedadeedu tahay inay soomaaliya iyadu maaragtay ay doonayso inay ku cadaadiso inay ka danaysujo dalalka kale ee dariska la ah wax laga sheegta ma lehe iyada unbaa waxaasoo dhan ay ku kooban yihiin waana sharci daro dowladda soomaaliyeed ruksad iyada aynan ka haysanin dayaaradna noocay doonta ahaato waa xadgudub hadday maanta ay jiri lahaayeen ko mig koob iyo labaatan iyo mig maaragtay sideed iyo toban iyo migi saddex iyo toban raggeedii waa joogaane ma soo hawootana mana isku daydan dowlad aanan hawadeeda iyo sharciga ee iyada ee lagu bixiyo in lagu maro oo aanan iyada qayb ka ahayn ama aanan bixinin maaragtay ruksadeeda dowladii samaysa buntland ay kusoo qaatay waxba kama duwana adduunkana diyaaradahaas noocaas oo kale kuwa awoodda u leh waxayba sameeyaan inay diyaarado ku kiciyaan ama gantaalle ay ku dhuftaan ayaa beri maaragtay waxay iyaga oo adduunka aanan garowshiya ka helaynin ayay kala kulmaan dhibaatooyinkaasi ugu dambeyn maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xisbiga haya talada waddanka kenya iyo maamulka jubbaland ay isku qaldayaan islamarkaasna jubbaland ay ka mid tahay dowladda federaalk soomaaliya kenya waxay leedahay xisbiga waddanka iyada xukumo magac oo u dhow maamul goboleedyada soomaaliyeed magac baasay aan ka fogeyn waayo waxaa xisbulxaakimka kenya ama xukuuma dalka la yidhaahdaa jubilee marka kenya waxaad moodaa jubilee iyo jubbaland baa iskaga gada ayaa iskaga khaldamaya marka waxaad moodaa wax dhaqankeeda inay jubilee maaragtay aynan iyada jubbaland baa iyada ay xukunto waa sida ay u dhaqmayso iyo sida ay u doonayso inay ugu yeelato awood iyo maaragtay iyo iyo maaragtay qaab siyaasadeed guracan iyo mid dhaqan dhaqaale iyo mid military intaba marka horta inaysan iskaga khaldamin waa jeclaan lahaa jubbalandan inay tahay soomaaliyeed jubileena uu yahay xisbi siyaasadeed ee xukuma wadanka kenya marka inay faraha kala baxdo dadka soomaaliyeed jubileena ma xukunta jubbaland jubileena ma aha jubbaland jubbalandna ma aha jubilee marka soomaalina umuuraheeda iyada inay faraha oogala baxdo ama ha heshiis ama ha heshiin weydo ayadaa dhexdeeda isku haysato marka ilmacadeerta dhexdooda ka bax baan dhihi lahaa maalinta shilaahaad waxaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland gaaray wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya waxaana imaantagaas uu ka dambeeyey kadib markii habeen ka hor xayiraad dhanka dulimaadka ah dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo rotay diyaaraha si tooska uga imaanaya magaalada nairobi ee waddanka kenya kuwaas uu kismaayo tegaya waxayna dowladda federaalk soomaaliya amarteen diyaaradaha tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo ka soo baxaya dalka kenya ay si toosa usoo maraan magaalada caasimada ah muqdisho kadibna isu gudbaan magaalada nairobi ee waddanka kenya balse dowladda kenya ayaa noqotay waddanka ugu horreeyay ee jebiyay cunqabatiintii magaalada kismaayo ay kusoo ratay dowladda federaalk ah ee soomaaliya mana jirto wax waro ilaa hadda ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan xayiraaddii ay jebisay dowladda kenya oo shalay xubno ka tirsan dowladda kenya ay ku gaareen magaalada nairobi ee waddanka kenya halkaas uga qaybgelayaan xafladda calamansaarka madaxweynaha jubbaland oo maanta silaada ka dhacday magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ciidamada macawisliyada ee ka dagaalantay qaybo ka mid a maamulka hirshabelle ayaa maanta waxay dagaal culus ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka lugjilow oo ka tirsan maamulka hirshabelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada macawisleyda ayaa ka dagaalama qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hiirshabeelle ayaa- ayaa waxaa saaka dagaacus ay ku qaadeen deegaanka luuq jirow oo soddon kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo falastiin ay ku lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka macawisleyda oo ka mabaxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa dagaacus ku qaaday saldhiggaasi waxaana halkaasi ay kala wareegeen gacan ku haynta dagaalamayaasha al-shabaab deemada luuq jirow ee gobolka hiiraan oo in ka badan toban sano ay ka talinayeen saldhig ku yaala magaalada lugjulow ee gobolka hiiraan ayay sheegeen in kasii daayeen maxaabiis aad u fara badan oo ay ka mid ahayeen odayaashii soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo cafis u doontay dagaalamayaasha al-shabaab kadibna ay ku xireen xabsi ku yaala magaalada lugjulow ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle maxamed cali istakiin oo ahaa taliyaha ciidanka macawisleyda ee ka dagaalama maamulka hiirshabelle oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa ka warbaxshay howlgalka maanta ciidanka macawisleyda ay ku qaadeen deegaanka luuq jurow ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka qabteen laba nin oo dhaawaca islamarkaasna dhankooda uu soo gaaray laba nin oo dhaawaca islamarkaasna xaaladda caafimaad iminka lagu dabiibayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay in hadda howl-gal kale ay qorsheynayaan islamarkaasna ay gaari doonaan h- deegaano kaloo al-shabaab ay ka taliyeen oo ka tirsan maamulka hiirshabelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
howlgal waxaan ka sameynay deegaanka cadaado maga- deegaanka luqjulo ma garat hadda niyow eh, howlgal baan fulinay marka eh, al-shabaab aan weerar ku qaadnay marka luqjulow magaalada beledweyne waxay u jirtaa adiga dhowr iyo soddon kilomitr ku dhawaad ma garat waa gartay hadda weerar baan ku qaadnay ilaa baan ugu guuleeyay marka maxaabiistii oo al-shabaab u xirneedna eh, ood baan ka qaadnay marka laba hadaf markii horeba laba hadaf aan ku baxnay labada hadaf aan ku baxnay midooda yurub ayaa bogaadiyey kaalinta wanaagsan ee ciidanka uganda ay ka qaateen nabadeynta soomaaliya cabdicasiis siciid beerada ayaa warkan ka soo daray magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo iyadoo dhowaan dowladda dalka uganda ay u dabaaldegaysay konton iyo toddoba sano guuradii kasoo wareegatay markii dalkaasi uu xornimada qaatay midowda afrika ayaa bogaadiyey doorka uu ku leeyahay ciidamada midowda afrika amisom ee soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee ka soconaya dalka soomaaliya simon molongo oo isagoo ah ergeyga gaarka ah ee ku matalaya guddiga midowda afrika la socodka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa bogaadiyey ciidamada uganda doorka ay ku leeyihiin howlgalka nabad ilaalinta amisom ee ka soconaya soomaaliya munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay ka hadleen madax iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan midowda afrika iyo sidoo kale howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika amisom ee soomaaliya ayaa lagu cadeeyey doorka ciidamada uganda ay ku leeyihiin howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ambasador sam turyamuhika ayaa sheegay in ciidamada uganda ay fure u yihiin islamarkaana ay wadaan guulaha laga gaaro howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya islamarkaana ay yihiin ciidamadii ugu horreeyey ee soomaaliya la keeno sanadii laba kun iyo toddoba markii ugu horreysay oo ay gudaha usoo galeen ciidamada uganda magaalada muqdisho ku-xigeenka hogaanka ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya genaraal niki baslakara ayaa tilmaamay in ciidamada uganda ay muhiim u yihiin howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaaladooda nabad raadinta iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isagoo tilmaamay genaraal nikibas lakara in ciidamada midooda afrika amisom gaar ahaan kuwa uganda ay ku sugnaan doonaan dalka soomaaliya ilaa laga dhammayn doono dhibaatada iyo sidoo kale amni darada ka jirta soomaaliya dhanka kale ambasador sam turyamuhika oo isagoo ah safiirka uganda u fadhiya dalka soomaaliya ayaa sheegay in dal dal keligii taagnaan kara uusan jirin islamarkaana ay isku baahan yihiin wadamada geeska afrika gaar ahaan isdhexgalka xiriirka ka dhexeeya wadamada geeska afrika si loo soo celiyo nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhalata soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya gaar ahaan kuwa uganda waa ciidamadii ugu horreeyay ee soo gala soomaaliya sanadii laba kun iyo toddobo waxaana gadaal kaga soo biiray ciidamo fara badan oo kasoo kala jeeda wadamo badan oo qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya waxaana ka mid ah wadamadaasi etoobiya kenya jabuuti iyo sidoo kale burundi oo iyagu qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya cabdicasiis siciid beereed radio cadaado muqdisho mahasana saaxiib hogaamiyaal sare oo ka tirsan ururka elsunna ayaa ku hanjabay inaysan galmudug dhismi haddii dowladda federaalk soomaaliya aysan ka helin waxyaabahay ku xusnaa heshiiska ay la gashay maamulka ilsunna ee ku sugan qaybo ka mida gobolada dhexe ee soomaaliya hogaamiyihii hore ururka ila sunna sheekh ixsaan sheekh mursal oo la hadla redio cadaado ayaa waxauu ka hadlayay khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ururka ila sunna ee gacanta ku haya qeybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan magaalada dhuusamareeb iyo caasimadda galmudug iyo sidoo kale qeybo ka mid a magaalada gurceel ee gobolkana galguduud sheekh isxaaq sheekh mursal waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in xuquuqda ila sunna ay ku lahayd maamulka galmudug ee xildhibaanada soddonka ah ee dhowaan ay u ballan qaaday dowladda federaalka soomaaliya ay meel u saarto dowladda federaalka soomaaliya wuxuu sheegay in ballanta ay la gashay eelasunna dowladda federaalk soomaaliya aysan uga bixeen uuna rajeynayo in maamulka eelasunna ee gacanta ku haya qeybo ka mida deegaanada galmudug ay ka heli doonaan xuquuqdooda maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya ay ku garab istaagi doonto sheekh saaq sheekh mursal oo sii hadlayay ayaa sheegay in haddii ay dhacdo in dowladda federaalk soomaaliya ay ka baxdo heshiiska ay la gashay maamulka eelasunna al-jamaaca ay dhici doonto wax kasta oo caqalad ku ah maamulka galmudug islamarkaasna wixii mas-uula ka dhasha dowladda federaalk soomaaliya dusha ay saari doonto wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada galmudug in dhistaan galmudug loo dhan yahay islamarkaasna xuquuqda meel la iska dhigo ururkii la sunna ee gacanta ku haya qeybo ka mid ah deegaanada galmudug horta mid baan kuu sheegayaa dadka in loo adeeri rabaa ahlusunna horta sidaan ognahay dowladda soomaaliya heshiis buu ay la gashay ciidamadii waa la wareejiyey waa waan ognahay insha allahu haddana haddii oo masaalihii laga shaqeynayo in doorkooda laga siiyo waa arrin meesha ku jirta wey barkin waxaa laga shaqeynayo meri ay xukumo jireen ayaa la rabaa in masaalix laga sameeyo dowlad oo oo maaragtay goboleed laga dhiso ayaa ujeedadeeda tahay marka talada aniga taladan ku talinay oday ahaan intaasaan soo jeedinayaa waxgaradka ulmaawidiinka awqaasha dhalinyarada haweenka doorkooda in laga siiyo si hore loogu sii socdo haddii la dadka meesha deegan dhammaanta sida ahlusunnati waljamaaca waaye in yaroo maardiska waa dhici kartaa laakiin ummadda meesha degan waa ahlusunnati waljamaaca marka haddii ay ay ay doorkooda ay ka qaataan oo nimaddii doorkooda ay ka qaataan buugda miro ma imaanayo dhibaatana ma imaanayso marka insha allahu sidaasaan qabaa meelna sidaasaa lagu gaari karaa maamulkii la sunna ee gacanta ku hayaa qeybo ka mid a deegaanada galmudug ayaa dhowaan ka soo horjeestay guddiga soo magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalka soomaaliya guddigaas oo soo xuli doono xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug maamulkii la sunna warqadda ay soo saareen waxay ku sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay ka baxday heshiiskii ay hore ula gashay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna aysan ku jirin in guddiga doorashooyinka ee deegaanada galmudug ay soo magacowdo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya saas daraaddeedna aysan aqoonsan doonin guddiga soo magacowda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayayna ku eedeeyeen in jebisay qaybo kama dastuurka dowladda federaalka iyo maamulka galmudug barakacyaasha ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa soo food saartay xaalad noloxumed tii ugu xumeed waxayna haydaha samfalka gobolka hiiraan ka howlgala ka codsadeen inay gargaar bini'aadnimo ay la soo gaarsiiyaan bashiir cabdulaahi cusmaan dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya xaalado nolol xumo oo soo food saartay iyaga oo ka codsaday in lala soo gaaro kaalmo degdeg ah cabdirasaaq cabdulle waa horjoogo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada beledweyne waxaana uu ka warbixiyey xaaladda nolol xumo ee soo wajahday qoysaska danta yar ee ku nool kaamka uu horjoogaha ka yahay wax naf oo hadda dhintay male laakiin dhibaato wax la waraysan kara ma aha wax hay-ad ah oo noo soo gurmada ama maxad qabtiinna yidhaahana ma arkin waxaa laga sii baqaya haddana waxay tahay fatahaadii webi marka meelihin uun oo dadkaas ayada ay hadda degi lahayn oo ku guuri lahaayeen oo kale ay raasido hayaan annaga wax aan u qaban karna ma laha sababtoo ilaahay wax u qaban karo laakiin garab in lasi siisto oo hay-adahan waxay sheegtaan inay mar walbaba un ay wax gudbiyaan wax siiyaan ay wax bixiyaan afar bilood bishii shanaada hadda shan iyo toban ku dhow laba iyo toban maalmood ay hadda maraysaa wax ayadoo weli ka helayn ma laha sidoo kale waxauu dhaliil u jeediyey maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne sidii uun rajagelintii ay nagu sii wadaa gabadhaas ilaa hal fargeeti welina ma soo gaarsiinin shaqooyinkana afar bilood iyo baraan marow haynaa waraa naga soo gaari un iyo shaqadan qabta wax kaloo naga soo gaari xataa dadka fargeetooyin wax nala sii malaha iska dhaaf wax dheef kale xataa ayada meeshan ka shaqayna nooma imaan dad kaloo noo yimid waa aragnay hadda saaki ugu dambaysay waa tagna xafiiskeeda hadda qofka asaaba meeshuu ku qaci lahaa ama waxyaalihii ku dhex jiraba marka dhar hadda wax loo dhaqa male cowsa awal qaar iskaga noolaayeen qaar aqba iyo wax bay soo gurin jireen qaar xaabay soo gurin jireen wixii ayaga xataa roobab miyigana inta yimida xaaladooda ay caada tahay qofka ma wadi kara xaabada ma keeni kara ma garat dadkaas marka dhibaato ba-an oon caadiyana haysato ilaaha ka bixin kara ilaaha ka bixiyo hadda kun sagaal boqol meelahaasaad joogto qofkii wuxuu ku jiray amar gumargaal gumargaal iyo bacyo oo khafiifi ah iyo kaartoon wixii ayagoo roobabka ay sii dileen adigaaba aad dareemi kartid waxay yihiin dadkii guryihii caadiga ah ee u dhisnaayeenaba hadda barakaco waayo cabsi ay ku jirtaa aba sidaas waxaan ka nahay hay-adaha iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo duq magaalo inta ka dhexaysaba waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay wax lasoo gaarsiiyaan oo wixii horta roobabka ay ka geli lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen ilaaha u haya laakiin ayagana inay gurmad sameeyaan sababtoo waajib aa ka saaran laakiin duqa magaalada iyo heer gobol iyo dadka kaloo sii joogay weli wax dheefkooda gacanta ku ma arkin waxaanu sheegay dadkaas inay wax ka qabtaan waa u sheegnay hadda ka bacdina waa u sheegaynaa warkii duura kala socota raadiyo xadada wanaagaantaas warka duur maanta waxaa soo saaray inala socodsiin anigu xasana saaxiibka imaan nuur axmed ayaa farsameeya tani kulan dambe duur wanaagsan